الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب وينقسم waaqibsamaya almunfasilu damiirkii munfasilka ahaa ilaa marfuucin mid la rafciyey xaggiisii maxallan laga rafciyey iyo wa mansuubin mid la nasbiyey maxallan la eegay asagana labadaas ayuu uqiibsamayaa faalmarfuucu midka marfuucga ah maxalka laga rafciyey ithnata casharata laba-iyo toban waaye كلمة من كلمة أه وهي هي لبي طبان كاسينا أنا أنيغوي إيو ونحن أنغوي إيو وأنت أذيغوي إيو وأنت نقبري هاي أذيغوي إيو وأنتم اللبذينين وإذنكوي إيو وأنتم رقيها وإذنكوي إيو وأنتن دمريها وإذنكوي إيو وهو أسقوي iyo wahiya ayada waay iwa humaa labadoodii waay iwa hum ayaga waay ragga iwa hunna dumarka ayaga waay fa kullu waaxidin mid walbo oo min haadihi tan ka mida taasoo a damaa-ili damaa-irta ah idaa waqaca haddii uu dhaco waaxidkii fi ibtidaa-i lkalaami kalaamka bilowgiisii dhexdiisii fa huwa waaxidkaasi mubtada-un waay naw ana aniga rabbukum rabbigiin ayaan ahay buu dhahay allah oo kale way taas iwa naxnu anaga alwaarihuuna ayaan nahay kuwa dhaxlaayo iyo waanta adigani wa anta allow adiga mowlaanaa mowlaheenaa tahay naasirkeeni wa huwa alle calaa kulli shay-in wax walba dushoodii ama shay walba kor dushiisii qadiirun alla midkii awoodu waaye oo kale waay waalmansuubu damiirkii la nasbinaayo maxalan lagu nasbinaayo ithnata casharata labiyo toban waa isagana kelimatan min kelimatin ah iyaaya aniga oo keli ah waay iyo wa iyaana anaga oo keli ah waay iwa iyaaka niyaho adiga oo keli ah waay iwa iyaakii gabaryaha adiga oo keli ah waay iwa iyaakumaa labadiininow idinka oo keli ah waay iyo wa iyaakum dad yahow rag yahow idinka oo keliya waay iyo wa iyaakunna gabdhahanow idinka oo keliya waay iyo wa iyaahu asiga oo keliya waay iyo wa iyaaha ayada oo keliya waay iyo wa iyaahumaa labadoodii oo keliya waay iyo wa iyaahum ayaga oo keliya waay rag waay wa iyaahunna iyo ayaga oo keliya dumarka waay fa haadihi tan taasoo adamaa'iru damaa'irta ah laa takuunu hiya damaairtii ma ahaanayso ilaa mafcuulan bihi ma ahaane naxw iyaaka allow adiga oo keliya ayaa nacbudu caabudayna ama ka caabudayna waay iyaakum idinka oo keliya kaanuu waxay ahaayeen ayaga yacbuduuna kuwa caabudo xuluulu damiiri lmunfasiri makaana almuntasiri wa mataa maa amkana ilaa suurtagal ay tahay an yuutaa in lala imaado bidamiiri damiir munfasilan mutasilan haal u yahay hee falaa yajuusu ma banaana an yuutaa in lala imaado bihi bidamiiri damiirkii munfasilan haal u yahay falaa yuqaalu lama dhahaayo fii naw fii naxwi qumtu qaama ana lama dhahaayo walaa fii akramaka akrama iyaaka lama dhahaayo ilaa naxwu salniihi oo kale ma iyo wa kuntuhu oo kale ma fayajuusu waxaa bannaan alfaslu kala saarid ayaa bannaan aydan laabasho naxw salnii iyaahu salnii aniga iso al iweydi iyaahu asaga wa kuntu aniga waxaan ahaa iyaahu asagoo keliya waay xukmu damiiri wa alfaadu damaa'iri damaa'irtii alfaadeeda kulluhaa dhammaanteedii mabniyatun walaa yadharu fiiha alicraabu kama soo muuqanayo alcalamu faslun ayib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay horta waxaan kusoo dhex jirnay damaa'irtii macaariftii lixda ahaa abyaadii kasoo tagnay toddobada qaar ka dhigeen he hadda dhib ma lahaa damaa'irtii lixiga ahayday culamada qaarna toddoba ay ka dhigeen ayaa soo marnay oo tafsiilkeedii mid kasta gaar ahaantiisii in looga hadlo ayaan kusoo dhex jirnay waxaa laga bilaabay lixdii mudmar damiirkii ama mudmarkii waxaan soo sheegnay musanifka raxmatullaahi calayhi mudmarka dhexdiisa inuu kaga hadlaayo dhowr arrimood oo ay gaarayso toban haddii lasoo gaabiyo koo waxaan dhahnay wuxuu ka hadlay damiirka waxyaabaha u qiibsamaayo wuxuu sheegay inuu qiibsamaayo labo mustatir iyo baris kadib wuxuu ka hadlay mustatir maxaa la yidhaahdaa iyo meegay u qiibsamayaa meegay u qiibsamayaa haddii la yidhaahdo maxay noqotay labo mustatir wujuuban iyo mustatir jawaasan kadib wuxuu ka hadlay hee baris maxaa la yidhaahdaa iyo meegay u qiibsamaa meegay u qiibsamayaa markii la yidhaahdo waxaan dhahnay waxuu u qiibsamayaa labo muttasil iyo munfasil kadib wuxuu ka hadlay muttasil maxaa la yidhaahdaa iyo meegay u qiibsamayaa kadib wuxuu ka hadlay munfasil maxaa la yidhahdaa iyo meegay u qiibsamaa muttasil ee munfasil maxaa la yidhaahdaa horay a usoo sheegay laakiin maxaa dhinnaa meegay u qiibsamaa meegay u qiibsamaa munfasilkaan ka bilaabeynaa meegay u qiibsama markii la yidhaahdo jawaabteeda waxaa waay laba u qiibsamaya marfuuc iyo mansuub waa kana waxaa ugu dambeeyay mid tobanaad oo aan dhahnay atambiih marka waxaa noo dhiman munfasil meegay u qiibsama iyo tambiihigu muxuu yahay bes inta kale waa soo qaadanay aqsaamu lmunfasili munfasilkii waxyaabaha u qiibsamayo bixasabi mawaaqicihi meesha dhacayo qadarkeeda min alcraabi wuxuu dhahay musanifka yanqasimu waa qiibsamaya almunfasilu damiirkii munfasil ka ahaa hee ilaa marfuucin mid la rafcinaayo xaggiisii maxallan iyo wa mansuubin mid la nasbinayo xaggiisii maxallan laba u qaybsama munfasil iyo munfasilka wuxuu qaybsamaya labo marfuuc iyo mansuub majruur ma noqdo weligiis iska ilaali damiir munfasil ah marna ma noqdo majruur majruur waxaa noqonaa muttasilka ma noqonaayo munfasil majruur labadan keli a waa u qaybsamayaa haddaba waa sii faahfaahiyey wuxuu dhahay falmarfuucu damiirkii la rafcinaayo hee ithnata cashrata laba iyo toban waay laba iyo toban damiir waaye damairta asalkeeda intaas kama badato sideediiba laba iyo toban waay kalimatan min kalimatin ah wahiya laba iyo tobankana ana lafdigaani ana la dhahayo waay ana haddaad aragto waa damiir munfasil ah waana marfuuc mar walba wa naxnu naxnu waa lafdigan la yidhaahdo isagana waa marfuuc waa damiir muttasil munfasil oo marfuuc waa wa anta adiga oo kale waa lafdigan anta ah damiir damiiru rafc oo munfasil waa wa anti gabarya adiga oo kale waa lafdigaas isagana waa saas munfasil waa wa antuma labada nin oo idanka waay rag iyo dumar labadaba waa mushtarakan anana waa mushtarak wanaxnuna waa mushtarak anta mukhtasun birijaali wa anti mukhtasun binnisa wa antuma mushtarakun baynahuma ayda wa antum lafdigan antuma ayagsadana waa mukhtas birijaal wa antunna iyo antunna way mukhtas binnisa wa huwa iyo huwa way mukhtas birijaal wa hiya hiya lafdigana way mukhtas binnisa wa humaa lafdigan humaa way mushtarakun baynahuma wa hum mukhtasun birijaali wahuna mukhtasun birinisaa intaas qaar waa isla leeyihiin waa isticmaalkooda isku mid way qaarna way kala leeyihiin inaad kala ogaatid al rabo mar mar walba meesha la joogo wuxuu ku dhahay musanifka markantaas tir ahaan haddii aad u ogaatay mar walbana waxaad ogaataa mid kasta damiir laba iyo tobanka inuu uqiibsamaayo min xayu lmacnaa saddex soo maha mutakalim muqaadab iyo qaayib waa taqaanaa ajrumi murida nafta lasaga soo qaaday kuwaas fa kullu waaxidin mid walbo oo min haadihi tan xaggeeda ka ahaaday taasoo addamaa'iri damaa'irtan ah tan hadda soo sheegay waay idaa waqaca haddii uu dhaco waaxidkii fii ibtidaa'i lkalaami kalaamka bilowgiisii u dhaco hee fa huwa waaxidkaasi mubtada-un wuxuu noqonayaa mubtada haddii marba fi ibtidaa ilkalaami dhaco wuxuu noqonayaa mubtada mid warka lagu bilaabaday naxwi ana rabbukum oo kale allah u dhahay ana had maxay tahay waa damiir yay ka tahay munfasil yay ka tahay a horta ana damiir yay ka tahay damiir rafcin waay yay ka tahay munfasil yay ka tahay baris waayahay ana rabbukum buu dhahay rabbigiin ayaan ahay oo allah saas aad dhahay yuu ka sheegayaa kaga xikaayoonanaa kaga xikaayoona fircoon waay hadda ana maxay tahay marka waa damiiru rafcin munfasil weliba waa baariz baariz miya mas mustatir waay baariz waay waa muuqdaa ana marka maxay tahay hadda waxay dha- xaggay dhacday fi ibtidaa ilkalaam waa mubtada idan marka waxaad odhanay ana damiiru rafcin munfasilun baarizun ها مبني السكون في ماذا رفع مبتدا ربكم رب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم منصرف اسم مفرد منصرف رب مضاف كم صغة مضاف إليه مبني السكون في محل جر هذيك لا قيسون وصح ونحن الوارثون أوكلوا ونحن أنك يا الوارثون دحلايا ونحن الواو حرف عطف من يفتح لا مال المرة اعرفها هذا نحن ضمير رفع متى ما اسمها منفصل ما اسمها بارز ما متى والسدة ويتها انا نحن نحن ضمير رفع منفصل بارز مبني على الضم في محل رفع مبتدا الوارثون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم عن نبأ في حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد waanta adiga allow mowlaana ayaa tahay naasirkeeni kii noo hiilin ayaa tahay allow anta maxay tahay damiiru rafcin munfasilun baris way aydan waa mubtada hadda aydana maxaa maxaa dhacay ee hadalkii bilowgiisa dhacday aydan anta isku dara ma kala goo an keligeeda haladii la dhaho tana mataada mukhadabka tushinaysa la dhaho waa la kala qaadan waa dhici karta in la isku darana waa dhici karta labada waa ka soo hadalnay hadda iska soo gaabso hadda أنت ضمير رفع منفصل بارز مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مولانا مولى خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهر التعذر لأن الألف الملزاء لا تقبل حركة مولى مضاف نا ضمير متصل من السكون في محل جر مضاف إليه شاهد كدوها أنت وهو على كل شيء قدير marka saddexdii qayboodba hal waa tusaaluu ka keenay qaybtii mutakalimkana tusaaluu ka keenay soo maha labadood waa keenay qaybtii mukhaatabkana anta uu ka keenay hal tusaale qaybkii qaa'ibtina waa tana waa huwa waaye wahuwa alle qadiirun waa mid awoodo calaa kulli shayin wax walbo korkiisii waa hadda shaahidku waa wahuwa huwa maxaa way waa damiirkii oramid rafa munfasilay وهو هي الواو حرف عطف مبني فتح لام على لام على لام هو ضمير رفع منفصل بارز مبني على الفتح في محل رفع مبتدا على كل شيء على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب كل مجرور بعلى وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف الجار والمجرور متعلق بقدير أو قدم بيسو قدير خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مف... لأنه اسم مفرد منصرف إذا هذا شاهدك وهو هذا الكبلو اسمه دعاء آه إذا مبتدا كاسو عمرك مرفوع ضميرك منفصل مرفوع غيبتك هو غيبت لبضوطنا والمنصور بره kii la nasbinaayo isim ee damiirkii la nasbinaayeyna ithnata casharata laba iyo toban waa isagan kalimatan min kalimatin ah haye iyaaya aniga oo kale waay lafdigan iyaaya oo mans- damiiru eh, nasbin oo munfasil baris miya mas mustatir waay baris way ujeedaa waa mid muuqdo oo lagu dhawaaqaayo u suubanayo in lagu dhawaaqo suuradiisii soo muuqato iyaaya aniga oo keli a waayo iwa iyaana anaga oo anaga oo keli a waa iwa iyaaka iyaaya iyo wa iyaaya mushtarakun bayna arijaali wanisaa wa iyaanana sidaasoo kale mushtarakun bayna arijaali wanisaa wa iyaakana mukhtasun birijaali wa iyaakina mukhtasun binisaa wa iyaakumaana mushtarakun baynahuma wa iyaakum mukhtasun birijaali wa iyaakunana mukhtasun binisaa wa iyaahuna mukhtasun birijaal wa iyaahana mukhtasun binisaa wa iyaahumaana مشترك بينهما وإياهمنا مختص بالرجال وإياهننا مختص بالنساء ساس ساس وصو ولي قال ساس وصو وحي رق ليهين اسكفيري لما ارت وحي نن آه، دمر ليهين اسكفيري وحي لسلا وداغنا اسكفيري تاس وحي كو عاوينيسا هادو ميل مركزات مريسو وحي ايهين وحان فهذه تن الضمائر بوده فهذه تن تاس الضمائر ضمائر تا لا تكون هي ضمائر من نغنيسو إلا مفعولا به ما هنوه martan laba-iyo tobankan oo mansuubka la nisbina la sheegaayo wax kale ma noqdaan mafcuulun bihi ayay noqonayaan bes imaa inay soo hormaraan ficilka ka soo hormaraan ama inay ka dambeeyaan labadaba bannaan tahay soo ma waayahay mahane mar walbo ayay mafcuulun bihi noqdaan meel allaale meesha ku aragto saastay waay waayahay tusaaluu keenay naxwu iyaaka nacbudu oo kale waay ilaahay hadalkiisu uu dhahay iyaaka nacbudu waayahay haddaba marka iyaaka allow adiga oo keli ayaa nacbudu caabudaynaa iyaaka maxalushaahidka hagee waay ad marka iyaa waay iyaa iyaaka isku dar hadda waxbaa kala qaadin iyaaka mafcu damiiru nasbin منفصل بارز مبني على الفتح في محل نسب مفعول به مقدم أو فاعل عامل كيسي نعبده نعبده فعل مضارع مرفوع للتجرد عن يعني الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر الذي لآخر صحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه هاي وجوبا ما حد فعل مضارع هدي اون نون لوغا بلاوضو هي ضمير كيسي وجوبا مستتر وجوبا واي سمرنا هدي كديب كم وريريس يا هذا لك صور ربي بس وحي سدح دي كلا هدي فعل مضارع لوغا بلا واحد ليدا فاعل كيسي ماشي هدي سن اولين ما ما يا لا يبا واحد فنانا مستتر واي waxaad leedahay marka wujuub lay leedahay wafaacilu damiirun mustatirun fiihi wujuban taqdiiruhu haye naxnu damayrtii soo maray waay naxnu sidaas waayahay iyaakum kaanuu yacbuduuna iyaakum idinka oo keli ah ayay kaanuu ahaayeen ayaga yacbuduuna kuwa caabuday idinka keli idan caabudi jireen shaahidka hagee way iyaakum way waxaad leedahay isku dar iyaakum damiiru nasbin munfasil bariz mabniyu ala sukuni fi maxalli nasbin mafcuulun bihi muqadam yacbuduunadaas ayaa mafcuulkeedu yahay kaanuu kaanuu ficlu maadin naaqis tarfacu lisma tansib alkhabara mabniyun ala dami liitisaalihi بالضمير رفع المتحرك صفا يواو الجماعة صحيح لا محل له من الإعراب وفعل ضمير وواو الجماعة ضمير متصل من السكون في محل رفع خبره آه اسمه كان يعبدون فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناس والجازم علامة رفعه ثبوت النون نيابة أصلا من نيابة نيابة عن الضمة لأنه فعل من أفعال خمسة ما نوى في حرف أنا ركعتين وواو الجماعة ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نسب خبر كان كان خبر بانت سما واي هي جملة خبر من وين كرتا ها هاي لي جملة هذه خبر نقنيسا أصل أهان تدي أما فعل فاعل أما مبتدئ خبر كيسي هذه نقنيان أما فعل نائب الفاعل كيسي هذه خبر نقنيان كان خبر كذا وين نقنيان واي سداس اللي ما حق قال كان مبتدئ خبر كيسي inta marka waxaa ku dhammaaday damaairtii intay ku dhammaadeen damaairta haddii laisku soo duduubo tiradoodii lixdan waa sida laisku waafaqsan yahay damaa'irta haddii laisku soo duuduubo tiradoodii intii laisku waafaqsan yahay waa lixdan lixdan damiir waa see lixdan lagu gaarsiin karaa waa basiid haye ee damiirka baariska ah waxaan soo sheegnay inuu qaybsamayo mee uqismaa labo labadu maxay yihiin muttasil iyo munfasil waay muttasil haddii uu noqdo meeqay u qaybsamaye saddex marfuuc mansuub majruur inta ii dhig meeq waay saddex maano ee munfasil markii noqdana baariski markii munfasil noqdo meeqa meeqa qaybsamaaye kii hadda soo qaadanayo meeqa waay labo marfuuc iyo mansuub saddex labo isku dar meeqa waay marka shan ha shanta mid kasto mid kasto meeqa qaybsamaa mid kasto shanta ka mid ah labaiyo toban shan labaiyo toban kuruf lixdan yah dhag waay soo ma lixdankaas intaasi waa la isku waafaqsan yahay damiiru mutasilka haddii uu marfuuc yahay laba iyo toban waaye haddii uu mansuub yahay laba iyo toban waaye haddii majruur yahay laba iyo toban waaye munfasilka hee laba u qaybsamaayey marfuuc iyo mansuub haddii marfuuc yahay laba iyo toban waaye haddii mansuub yahay laba iyo toban waaye idan saddex laba iyo tobnaad ah iyo laba laba iyo tobnaad la isku daray maxay noqonayaan lixdankii waaye waxaa laisku khilaafsan yahay lagu daraayo afar kale waxaa laisku hee khilaafsan yahay lagu daraayo afar kale afarta maxay yihiin yaa lmu'anathati lmukhaatabati halla ficilka mudaaric markii ya wixii ka soo haray lagu mudaariceeyo meegee waayo meega harafay saddex soo maa afar harafa ficilka lagu mudaaricina soo maa ya ka reeb ka go maxaa soo horay saddex maxay yihiin hamse iyo ta iyo nuun damiirkoodii iyo yaalmuanasati mukhadabati damiirkeedii magay isku yihiin afar lixdan ku dar afar iyo lixdan ala ikhtilaafi ala itifaaqina lixdan waayahay lixdan iyo afartaas waxa ka badan lamiir alamaba keeni karaba ma jirto intaas qabso marka masale kale ee tii ugu dambeysay darsiga waxaan dhahnay hee tambiih ayuu raba meesha inuu ku galo marka atambiih waay fiiri tambiihkaas wuxuu yahay xuluulu damiiri damiirkii dhigitaankiisii waaye almunfasili munfasilka ah makaana almutasili mutasil booskiisii la dhigo ama xuluulu damiiri damiirkii dejintiisii waayo almunfasili ah makaana almutasili la dejiyo tambihigaasi ayuu raba meesha inuu kaga hadlo ti u dambe waay haye wa mataa maa amkana haddii suurtagal noqdo an yuutaa in lala imaado ama wamataa goo wamataa maa goortii amkana suurtagal noqdo an yuutaa in lala imaado bidamiiri damiir muttasilan haalu yahay mid caamilkiisii la xidhiidho ku dhegan hee in lala imaado intiiba ay suurtagal tahay falaa yajuusu ma banaana an yuutaa in lala imaado bihi bidamiiri damiirkii munfasilan halu yahay maxaa laga wadaa saas antii ama ilaa uu suurtagal yahay in lala imaado damiir muttasil ah ma banaana in lala imaado damiir oo munfasil ah waay warka kooban sabab wax yar qarabsi balsiyo maskaxda loogu liis gareeyo liana algarada min wadci lmudmaraati huwa alikhtisaar liana algarada min wadci almudmaraati huwa alikhtisaar لأن الغرض من وضع المضمرات هو الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل waalmuttasilu akhsaru min almunfasili waalmuttasilu akhsaru min almunfasili qaala ashaaciru qaala ashaaciru قال الشاعر فينبغي اقتصار ذي الإخبار فينبغي اقتصار ذي الإخبار فينبغي اقتصار ذي الإخبار ذي الإخبار صدر البيت وياه على المفيد خشية الإكثار على المفيد خشية الإكثار على المفيد خشية الإك الإك كاف الإكثار ثاء كرك سدحلو على الإكثار وعند أني سببت له ديدا محيتها هاي أو ilaa la helaa antii la helaayo damiir mutasira in lagu hadlo hee ama ilaa suurtagal yahay damiir mutasila in lagu hadlo ma banaana in lala imaado damiir munfasil ah maxaa way sababta sababta waxaa waaye lianna algarada sideedaba danta waxay tahay min wadci lmudmaraati mudmaraadkaani damaa'irtan dejiintoodii danta laga leeyahay ayay waxay tahay huwa qaralkaasi alikhtisaaru warka in lasoo gaabiyo waayo wargaabiyin darteeda ayaa loo dejiyey naftarkeedaba damaairta hadal dheer hee waxaa looga soo gaabiyay damaa'irta sidii warka ee u gaabado daraaddeedii haddama waalmuttasilu damiirka haddana naftirkiisa mutasilka ayaa akhsaroo ka gaaban haddana min almunfasili ayadoo damaairta dhammaan ay gaaban yihiin haddana waxaa see gaaban damiirka munfasilka iyo damiirka mutasilka ah damiirka mutasilka ayaa gaaban muxuu ka gaaban yahay damiirka munfasilka ah saa daraaddeeda marka ayaa aysan u banaanayn in la heli karo hadal gaaban lala imaado hadal dheer iyadoo hadday dan keensata maahane qaala shaaciru shaacira wuxuu dhahay fayanbaqii waxaa habboon iqtisaaru dilkhbaari khabarka ama khabarayaalka kan u saaxiibka ah soo gaabintiisii warka wararka mid uee midku saaxiibka ah in lasoo gaabiyo soo gaabintiisii ayaa habboon fayanbaqii waxaa habboon iqtisaaru dilkhbaari ikhbaar midka u saaxiibka ah in la soo gaabiyo war mid u saaxiiba in lasoo gaabiyo warka in lasoo gaabiya habboon lay waayo maxaa lagu soo gaabinaya cala almufiidi kii wax faa-iideynayo maxaa u habboon tahay khashyat alikhaari hadal badiin iyadoo laga baqaayo hadal dheer faa-iide la-aan ah inaad waqtigaad ku dhamayso waxa ka fiican hadal mufiida kooban inaad ka hadashid haddaba marka haddii ma dantii la fahmayo muhimadda mid muhimadda gaaban ku tusinaya inaad qaadatid waay kan dheer aada soo marayso kan dheer inaad soo martid saa daraaddeeda ayaa hee uga fiican tahay arantaan waay ilaa laakiin haddii loo baahdo war in la dheereeyo oo la kala tafatiro loo baahan yahay haddii loo baahan yahay baaha keensato ama daruuro keensato dhimila laakiin asalku waa saas wuxuu dhahay hadda marka faa'iidadaasi iyo tamba tambihigaasi oo ayuu meeshan ku sheegayaa fiiriya damaairtii calaaqala leh ama cilaaqala leh wamataa ma goortii amkana suurtagal u yahay an yuutaa in lala imaado bidamiiri damiir lala imaado mutasilan haalu yahay mid mutasila falaa yajuusu ma banaana ma banaana waxaa laga wadaa meeshani waa laga fiican yahay waayo ma aha ma banaanadii oo fiqhiga haddii la khilaafo lagu dambaabayay mahaya waa laga fiican yahay le falaa yajuusu ma banaana yuuta in lala imaado bihi bidamiiri damiirkii lala imaado munfasilan haalu yahay ma banaana maxaa yeelay damaairta wixii loo dejiyeyba waxay tahay war in lasoo gaabiyo falaa yuqaalu hadaba lama dhahayo waay falaa yuqaalu hadaba lama dhahayo fii naxwi qumtu qumtu oo kale ama qumtu dhexdeed qumtu oo kale dhexdeedii qaama ana lama dhahaayo qumtu damiirkeed maxaa waay muttasil miya mise munfasil waay muttasil waay qaama anana anana munfasil waay adigoo dhihi karto oo heli karto qumtu laba laba damiir ayaa meesha taala labadana eh, way kuu siman yihiin mid waa muttasil mid waa munfasil yaa qaadanaysaa qa- eh, laasimkuga ah muttasilka waay maxaa yeelay asaga ka gaaban kan kale saas le waay had qumtu ayadaa gaaban qaama ana ay ka gaaban tahay qaama ana qumtu qaama ana qumtu in lagu dhawo hadda yaa sahlan qumtu warka waa kooban yahay walaa fi akramaka akramaka dhexdeedana hee lama dhahaayo akrama iyaka lama dhahayo akramaka maxaa dhahay akramaka ay ka gaaban tahay akrama iyaka waa ka gaaban tahay akramaka iyo akrama iyaka sidaas waay ilaa waxaa laga soo reeba laba masilo marka damiir mutasila asagoo la helaayo ama in lala imaado ee iyadoo suurtagal ay tahay looma lalama lama keensanaayo damiir munfasil ah saas waa la isku ogaa laakiin waxaa laga soo reebayaa ha laba masilo ayadoo damiir mutasila la helaayo ayaa waxa banaan in damiir munfasila lala imaado waay watana ilaa naxwu salniihi wa kuntuhu oo kale salniihi iweydii waay waa ficil iyo faacil iyo laba mafcuul mafcuul bihi awal mafcuul bihi thaani waay ya-da waa mafcuul bihi awal haadana waa mafcuul bihi thaani waay wa kuntuhu iyo kuntuhu maahane kuntuna kaana iyo isimkeedii iyo khabarkeedii waay hadda markeen damiirkii mutasilka a la rabo kee waaye hada waay hadaas waay hadaasi ayaa laga hadlayaa mar walbo waxa kale maaha salniihi hada u dambayso waay. kuntu hu hada u dambayso waay ilaa naxwu salniihi salniihi oo kale maahane iyo wa kuntuhu kuntuhu oo kale maahane ma banaana damiir mutasila adigoo heli karto inaad la timaado damiir munfasil ah fayajuusu waxaa bannaan alfaslu kala saarid ayaa bannaan aydan laabasho sida in la xiriiriyo ay u bannaan tahay ayaa waxaa bannaan labadani ku bannaan in la kala saaro muttasil sida ugu bannaan tahay waxay ugu bannaan tahay munfasil waay tusaale naxw salniihi iyaahu wa kuntuhu iyaahu salnii sal su-aalniyo weydi ni aniga iweydi iyaahu asaga oo keliya iweydi wax kale iweydiin kan asaga keli kan la iweydiye howshiisa anaa aqaana waa si u aqaano ninkan iweydiye howshiisa sal ni su-aal iyaahu ma ku warqabta ninka ma taqaanaa kan ahaa aniga la iweydi si aan u aqaano saas waay salnihi iyaahu hadda salni iyo iyaahu waa la kala saaray soo maan ayadoo la helaayo salnihi la- la heli karo mutasila ayaa waxaa lala imaaday munfasil oo salni iyaahu iyaahu maxay ahayday damiiru faslin waay damiiru faslin waay damiir munfasil soo maa damiiru munfasil ku jirtaa damiir munfasil mansuubaadka ku jiray soo maa ma noqonayn ilaa mafcuulun bi kulli dhahaayo hadda soo marnay iyaahu damiiru fas damiiru fas damiir munfasil oo hee mansuuba waay hadda marka munfasil ayadoo eh, muttasil isagoo la helay maxaa lagu sameey maxaa lala imaaday munfasil isagoo waa banaan tahay masaladan iyo wa kuntu aniga waxaanu ahaa iyaahu ka asaga oo keliya ahaa wa kuntu aniga waxaan ahaa iyaahu isaga oo keliya midka aad soo aragtay keligiis ana ahaaye waay wa kuntu aniga waxaan ahay iyaahu asaga oo keliya wax kale ilama socdin waay hadda shaahidka aaway marka ayadoo damiirkan damiirmuttasil la helaayo ayaa waxaa lala imaaday munfasil iyaahu maxay tahay munfasil damiir munfasil soo maa sidaas way labadan misl ayaa laga soo reebaya bas labadanna mid kasto haya labadan waa banaan tahay marka mid kasto in lala imaado labadan waa banaan tahay yaa raajaxsan waa masale baab kale keenayso laisku khilaafsan yahay waa mar dambe waayahay labadaasi ayaa laga soo reebaya labadana mid kasta wuxuu leeyahay daabit daabitkiisana markii lana gaarsiiyo waa nagu badanayaan xukmu damiiri wuxuu dhahay musaniifku alfaadu damaa'iri tii ugu dambe way marka waa la khatamaya baabkii wa alfaadu damaa'iri damaa'irtii alfaadeedii kulluhaa ku dhammaanteedii mabniyatan waa la banaynayaa lima buniya su-aal way waa imaan kartaa isim way bee asal waxaa u asal ahaa icraab maxaa loo bineeyey hay limushaabaatihi alxarfa laa yadharu ma soo muuqanayo fiihaa damaa'irta dhexdeeda alicraabu icraabka ma soo muuqanayo musanifka warkiisii intana laa yadharu fiihi icraaban mustaqnan canhu waa laga deegtoomi lahaa inuu keena ma ahayn ayaa la dhahay waa mustaqnan canhu waaba laga deegtoon yahay in la keeno maxaa dhacay hedlamiir mabni haddii la dhahay warka meeshaasi waa ku go-an yahay ishkaalna ma imaanayo su-aalna ma imaanayso laakiin haddii la yidhaahdo laa yadharu fiihi alicraab la yidhaahdo icraab kama soo muuqato hee waa lagu qadaraa miya ayaa imaan karta soo maan ha he kama soo muuqdo haddii la yidhaahday kama soo muuqanayso laakiin waa lagu qadarayaa in meesha soo gasha ayaa laga fahmaya laga dareemaya soo maan marka si wahmigaasi loo reebo inuu ka tagayaa ficneed ee uu iska hadafaba aan sheegin ayay dheheen culamada laakiin si kasta ahaatee inta kale dadku filanba fasl calama noocaani wallahu subxana wa tacala alam wabilah